Doorashada guddoonka golaha deegaanka ee degmada Mahadai ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa lagu qabtay gudaha degmada Mahadai iyadoo ay si wadajir ah uga qayb galeen mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan ADMIS. Doorashada ayaa ku qabsantay jawi nabdoon waxaana la doortay ilaa iyo lix xubnood oo ay ka mid yihiin xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Mahadai. kow Axmed Xuseen Afrax ayaa loo doortay guddoomiyaha degmada Mahadai ahna duqa magaaladaasi. Cabdulle Xuseen Maxamuud ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha deegaanka ee degmada Mahadai. Muuse Abuukar Xuseen ayaa isna sidoo kale waxaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha deegaanka ee degmada Mahadai. Doorashada ayaa kusoo dhammaatay jawi nabdoon waxaana madasha ka hadlay qayb ka mid ah mas'uuliyiinta labada gole ee maamulka Hirshabelle kuwaasi oo bogaadiyey nidaamka doorashada ee u dhacday ee degmada Mahadai.
loo suurageliyey in maanta doorashadii golaha deegaanka degmada Mahadai ee ay si sharaf iyo wanaag iyo qiimaha nooga dhacdo mahaddaas ilaahay baa iskale inta ka sukowna waxaan leeyahay howlwadeenadii ka shaqeeyey ee wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeysay iyo hay-adiga amniga waxaan leenahay idinkana waa maxsan tihiin meeshaanu maanta waxaan hambali ahnoo ka furan ma jiraan hadal dheer oo kale ma lihin keliya waxaan rabnaa inaan idhaahdo marka ugu horreyso guddoonka la doortay hambalyo iyo xildhibaanadaba eh, shacabka iyo kasoo qaybgalayaashana inaan idhaahdo sidoo kale halala shaqeeyo en ayagana insha allah in degmadana waa degmo dhammaanteenu en shacabkaas ay wada leeyihiin si hagar laan inoogu shaqeeya marka waa mahadsantihiin
Een, dad badanna waa noo dhamman yihiinoo heer isteed iyo heer gobol ah iyo taliyaasha ee, ciidankaa joogo dad khibrad laha joogo ayagaa een, kelimadahooda ee, qiimaha badan halkan nooga soo jeedo runtii waa iyadaasoo meel looga naqda aan lahayn maaday iyadoo aan la seexan karin oo la imaan karin oo waddooyinka la isku qarxinayo dadku aysan is-salaami karin ayaa la soo maray runtii waxay mudan yihiin in maamulka een, hadda xilka lagala wareegay in lagu ammaano loogu duceeyo lagu lagu bogaadiyo howlihii fiicnaa ee soo qabteen ee degmadan ka soo qabteen ee quruxda badnaa heerka ay soo gaarsiiyeen maanta heer fiican waaye dhammaan annagoo la shaqaynayna wasaaradda arrimaha gudaha annagoo la shaqaynayna kansulka degmada annagoo la shaqaynayna maamulka degmada hadduu ilaah yidhaahdo qorshe iyo baleen weynaan idin haynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaan diyaar u nahay inaan ka caawinno haddii xogeeyaha dowladda hoose la magacaabo
Cabdidaahir Gore wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hirshabelle oo madasha ka hadlay ayaa amaanay dadka ku nool degmada Mahadai oo uu sheegay in si weyn ay ugu sooreen magaaladaasi sidoo kalena ay ka qayb qaateen amniga ay ku dhacday doorashada.
waxaan rabaa inaad si wada jire looga shaqeeyo dowladnimada golahan deegaanka sababaha lagu samaynayo waa sababo ku saabsan daadejinta dowladaha dowladnimada dowladda hoose dowlad ay leedahay degmada mahadai labaatan iyo kowdii qofood iskama imaanin warqad laguma qorine waa matalaad deegaana la dhahaa qof waliba deegaan uu ka soo jeedaa iyo reer wuxuuna ku- xafiis ku matali doonaa deegaankaas baahidiisa uu ka turjumi doonaa waxaa qofkaas waa xildhibaan guddoomiyaha la doortay iyo ku-xigeenadiisa wuxuu leeyahay deegaankayga malawlayada mcska lagama furin lagama samayno iskuulka wasaaradda waxbarashadu ma tegin wasaaradda caafimaadka ma tegin wasaaradda beeruhu ma tegin u dhihi doonaa xildhibaanka markuu sababtaas yidhahdana guddoonka waxaa laga rabaa inuu yidhaahdo deegaankaas ha laga shaqeeyo xildhibaan hebel oo ka soo jeeda baahida ka keenay isla markaasna kala sarreynta iyo sharciga iyo xafiiska la ilaaliyo la isnala shaqeeyo qof kasta oo halkan ka soo qayb galay oo xildhibaan qaatayna wuxuu u dhaartay inuu mahadaay uu wax ka qabto reer mahadaayna uu wakiil ka wadayahay reer mahadaay sababta wakiil ka wadaya waxay tahay tirada xisaabaadka iyo sida ku fadhisiin iyo reer reerkaasaa ku timidaan galabta councilka yaa tiim waa lagu kala badnaa karaa waa lagu kala yaraa karaa laakiin micno ma laha galabta waa laydi wada dhaariyey hal xafiisaa leedihi xafiiskaas wuxuu ka shaqayn doonaa degmada mahadaay annagu waqtigii aan shaqaynaynay waa ku ammaanaa mahadaay waa meesha ugu fiican meel shaqa laga qabto hadduu culays yimaada siday noola shaqaynaayeen haddii burobulaan jira siday noola shaqeeyeen dhinac kasta waa nagala shaqeeyeen tiimka halkaan ku sugnaayey markii aniga aan johor joogo markaan soo waco mar walba wuxuu ii sheegi jiray wax wanaagsan ay jiraan ayadoo aad ogtiman xaaladda jirto iyo xaaladda security iyo wax walba aad ogeedeen waxaan ku faraxsanahay hawshaa markaan bilaabeynay fariinta aan ka haystay mahadaay iyo waxa dhacay markaas dhinac dhigana waxaan leeyahay reer mahadaay aad iyo aad u mahadsantihin ulijeedadana waxay tahay qof kasta oo la doortay mas-uuliyadda bulshada inuu ka shaqeeyo
maalmihii dambe magaalada mahadaayo waxaa ka soconayay doorashooyin kala duwan kuwaasi oo lagu dhisayo golaha deegaanka ee degmadaasi